iminka waxaynu akhrinaynaa warqaddii saddexaad ee yooxanaa cutubka koowaad gaayos waa loo bogay anigoo odayga ah waxaan warqaddan u qorayaa gacaliya gaayos oo aan runta ku jeclahay gacaliyow waxaan kuugu duceeyaa inaad wax kasta ku liibaantid oo aad caafimaad qabtid siday naftaadu u liibaansan tahay waayo aad baan ugu farxay markii walaallo yimaadeen oo ka markhaati fureen runtaada iyo sidaad runta ugu socotid melihi farxad tan iiga weyn inaan maqlo in carruurtaydu ay runta ku socdaan gacaliyow aaminnimad ku samaysaa shuqul kasta oo aad u samaysid walaalaha iyo shisheeyahaba iyagu jeceylkaagay kiniisadda horteeda kaga markhaati fureen wanaag baad samayn lahayd haddii aad iyaga u ambabixisid sida ilaah istaahilo maxaa yeelay magiciisa aawadiis ayay u ambabaxeen iyagoo aan waxba ka qaadan dadka aan yuhuudda ahayn sidaas daraaddeed waxaa inagu waajib ah inaynu kuwaas oo kale soo dhowayno si aynu u noqonno kuwa runta kala wada shaqeeya iyaga khilaaf baa kiniisadda ku jiray wax baan kiniisadda u soo qoray laakiinse diyotarefes oo jecel inuu iyaga ka sarreeyo na aqbali maayo sidaas daraaddeed haddaan imaado waxaan xusuusin doonaa shuqulladiisa uu sameeyo isagoo hadallo xunxun nagu shubaya taasu kuma filla isaga mana aqbalo walaalaha kuwii aqbali lahaana wuu u diidaa kiniisaddana wuu ka eryaa gacaliyow ha ku dayan waxa sharka ah laakiinse ku dayo waxa wanaagsan ka samo falaa waa ku ilaah ka sharka falaase ilaah ma uu arkin dadka oo dhammu way u markhaati furaan dimeteriyos runta qudheedu way u markhaati furtaa annaguna waannu u markhaati furnaa waanaad og tahay in markhaati furkayagu run yahay waxaan hayay waxyaalo badan oo aan kuu soo qoro laakiinse dooni maayo inaan qalin iyo qad kuugu soo qoro laakiin waxaan rajaynayaa inaan dhowaan ku arko oo aynu afkeenna iskula hadli doonno nabadu ha kula jirto saaxiibadii way ku soo salaamayaan saaxiibada igu salaan mid kasta intaad magiciisa ugu yeedhid